bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعd qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعaalى baabu bayci xabl اxabla baabu bayci xabl اlxabla midda riman uurkeeda waxa ku jiro inay rinto iib waxa ay markaa dhashay yacni iibinteeda caddayntiisiibuu u baab yahay wa bilisnaadi qaala akhbaranaa yaxya bnu xakiimi qaala xadahanaa moxamed bnu jacfarin wa huwa gundar qaala xadahanaa shucbatu can ayuuba can saciid bni jubayri can ibni cabaasin can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal asalafu fii xabali اlxabalati riban asalafu amaahda fii xabali اlxabala midda riman uurkeeda waxa ku jiro inuu inta dhasho ou rimo haddana sidaa wax lagu kala gataa riban waaye xadiidkan nasaa-ia la tafaruday macnihiisuna wuxuu yahay huwa an yuslima almushtari ilaa rajulin cindahu naaqatun qofka wax iibsanayo inuu u dhiibo nin hal haysto xublaa oo riman wayaquula lahu uu ku yidhaahdo markaas idaa waladat haadihi annaaqatu hashaan hadday dhasho suma waladat alatii fii batnihaa midda hadda uurkeeda ku jirtana ay dhasho faqad ishtaraytu minka waladahaa ilmaheedaan kaa iibsaday bihaada thamani lacagtaanaan kaaga gatay marka see ribo ku yahay ribaduu shabahaa waayo macnaha xagga xaaraanta wuxuu ku shabahaa labadii qiimihiina haddaa la bixina shaygan oo musmanka ah oo mabiicda ahna qarar ayuu ku jiraayo neefkan riman waa dhalaa kan la dhalay baa haddana rimaayo waxa uu dhalo ayuu ka gadanaa marka meeshaasi marka hamankiina ninkan gacantaa looga dhigay wixii uu gadan lahaana wax macduum aba waay maba joogaanba marka marka la leeyahay asalafu fii xabali alxabalati riban macnaha fahuwa karibaa fi lxaraami waa sida ribada oo kale waa xagga xaaraanta ee isaga hadda shay de wax ribowi ah meeshaan hadda ma yaalaan laakiin ribadii ayuu wuxuu ka shabahaa xagga xurmada sababta lagu reebayna waxay tahay ama beecaan loo reebay lilgarari fiihi qararka iyo kadada iyo khayaanada ku dhex jirta darteed ayaa loo reebay ayb xadiidka marka macnihiisu waa kaas wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuuri qaala xadahanaa sufyaanu can ayuuba can saciid bni jubayri can ibni cumara ana nabiya sal l slama nahaa wuxuu reebay nebiga can bayci xabali lxabala midda riman waxa uurkeeda ku jiro inuu rimo ou dhalo beecaas ayuu reebay laba tafsiir baa marka ku jirto inkastoo baabka soo socdana uu tafsiir sheegi doono haddana laba macnaa lagu macneeyaa macnaha koowaad wuxuu yahay thamanka oo wax ku gadanayo lacagta oo wax ku iibsanayo ayaa waxaa la bixinaa marka ay hashaani dhasho waxa uurkeeda ku jirana ay rimaan tay dhasho haddana wixii la dhalay ay rimaan ayb markaas muxuu noqonaa marka cila cilatu nahyi maxay noqone cilatu nahyi waxay noqonaysaa waqtigaa laga jaahilyaha wax la bixi doono lijahaalati اlajal waay mar haddii marka ajalkuna wuxuu ahaa wamin xaqihi an yudkara fi salam salamka marka la joogo in ajalkii la sheegana ayay ahayd awal ayb marka tafsiir sidaas waaye macno oo waxay tahay waxaas ii keen yacni shaygaas hashaan uurkeeda waxa ku jira markay dhasho ay haddana rimaanoy dhalaan ayaan waxaan aan kaa gatay markaasaan ku siinaa lacagtooda thamankii marka waqtigii la bixi lahay ajalkii baa jahaalo ku jirta macnaha labaadna waxay tahay waxa la kala gadanayaaba waxay yihiin hashaan riman uurkeeda waxa ku jiro waxa uu dhali doono midaasina marka waa cadam wax aan haddaba abuurnayn oo macduum ah baa la kala gadana marka lacagtii waa tanaa laakiin waxa uu iibsanayaa macduum ah oo beyculmacduum qarar baa isagana marka ku jira kaasna labadaba marka waa wada qarar ayaa ku jiro haddii la dhaho waa beyculmacduum iyo haddii la dhaho jahaalat ulajal labada xaaladba waa un waxaani qarar ku jira dartiis ayaa loo reebay ayb wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaثana leytu can naaficin can ibni cumara ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama nahaa can beyci xabali xabala xabali xabalatin qaala baabu tafsiri dalik wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu slmta wاlxariث bnu miskiini qiraءaة عalayhi waana asmع wاllafdu lahu can ibni اlqasim qaala xadaanii malik can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama nahaa wuxuu reebay can beyci xabali اlxabala wa kaana wuxuu ahaa beycan beec yabtaacuhu ahlu اljaahiliyati jaahiliyada ay wax ku kala gadan jireen kaana rajulu qofku wuxuu ahaa yabtaacu jazuuran hal ayuu iibsan jiray ilaa an tuntaja annaaqatu ilaa ay hasha ka dhasho huma tuntaja alatii fii batnihaa midda caloosheeda ku jirtana ay dhasho marka waa jaha thamankii waqtigii la bixin lahaa ayaa jahaala ku sugan tahay tafsiirkii hore ayuu xoojinaa marka haddii jaahiliyadu ay saas wax ku kala geda jireen beecaanina uu yahay suuro ka mid ah suurooyin hoos galayo bayculqararka xadiidkii muslim ayaa asal noqonaya marka nahaa rasuulullahi sal ll ly slama can beyci lqarar wax kasta oo mucaamalo ah ee timaado ee caalamkan kusoo korortay wax lagu kala gato haddii qarar ou ku jiro ma bannaanaanayso cumuumka markaa nahaa rasuulu llahi sal l slam can beyci lqarar baana la hoosgelinaya waana min maqaasidi shariicay ka mid tahayoo dadka amwaashooda in layska cuno baatil lagu cuno ma bannaana marka maqaasidaas marka maqsad min maqaasidi shariica ayaa sidaas ahba maalan hadda mararka qaarkood waxyaabaha qaar oo kale qarar uu ka muuqdo yahay mucaamalaadka qaarkood oo aada arkayso risiid la kala gadanayo oo dekeddaas maalan lagu kala gadanayo shan lix gacan marayo badeecadiina maba taallaba magaaladii maba imaaninba waa qarar markabkii wuxuu kasoo shiraacday oo kasoo baxay china jidow kusoo jiraa qofkaani marka wuxuu leeya waatanaa alaabtii inaan soo gatay inay iisoo socoto waxaan oo dhan uu keenaa marka adhow marka documentigii wuxuu ku wareejinaa ninkan kale risiidna waa siina kiina isla meeshii uu ku gadaa wax lahaayana ma leh adhow marka markabkii ama waa degay ama badeecadii sidii la filaayay ma noqonin waxbaa kaa laabay dood joogto ah taagnaanaysa marka ayb waxyaabo badanoo marka sidaasana dabcan waa waa jiraan ama qof aan weliba wax milkininba inuu wax iska gado bimujarad marka ani laysankaanaan haystaa warshadaas adiga waxba kama doono kartid anaa kasoo qaadaayo keen lacagtii marka isii saasaa wax lagu kala gadanaa kanna mid kaleo kasii gadaa mid kale waxayna warshadii lagama soo qaadin beriga hadda warshadii mareerey noocaas oo kale loo dhaqmi jiray qofkii yaqaano waa garo karaan dad gaara waxaa waxay haystaan laysanka ninkan maba shaqaystaba gurigiisoo iska jeefaan meeshaa lagu naasi nuujiyaa muxuu sameynaa marka wuxuu leeyahay hadhow marka laysonkan shan baabuur oo so yacni ama rimoor oo sokor ah ayuu markaasoo gurigiisa joogo qofka gadaa warqadu u qoraa ku kal kaasna mid kaleu kasii gadaa mid kaleu kasii gadaa sicir bararayba suuqa waxaas ku keenaya xataa dadkii lacagta haystay ee shaqadaas qabso karay ee waxaan gada karay dhididaayeyna yacni waxay uga xayiran tahay qaab dawli ah yay uga xayiran tahay waxaas marka oo kale waxyaabaha marka de yacni mafaasidda faraha badan keenayay ka mid tahay waxaas marka mashaakil fara badan oo dhaqaale waxyaabihii abuurayna ka mid tahayba nin walbana waxaasoo kale u ordaa marka inuu isna saas oo kale asoon shaqaysanin inuu waxhelo u ordaa nin walbo waxaas marka faashil iyo faasid waayo waxa noocaas oo kalea hadda yacni in laga tilmaamo wax cadaalad ku dhisan iyo waa iyada lafteeda dembi ahba qaala baabu beyci siniin sanadaha beycooda caddayntiisiibuu u baab yahay beycu siniin marka waxaa laga wadaa qofku inuu yacni beertiisa waxa kasoo go-ayo gadaa sanado hal sano maaha shan sano ayaan kaa gaday uu le beertan waxa kasoo go-a kaas marka yacni ma banaana an yabiica hamarata xaa'idihi sanatayni fa akthar ayb inuu gado dalagan kugu yaallo waa soo marnay laakiin dalaga dambe iyo kan kasii dambeeyay kan kasii dambeeya muxuu noqon doonaa yaa-o wbihi qala akbaranaa mxamed ibnu mansuur qala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can abi الzubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu lahi sal ly slam can beyci siniin nebigu wuxuu reebay sanadaha beycooda maxaa loo reebay marka waa qarar khiyaana ku jirta iyada lafteeda wbihi qala akbaranaa isxaaq bnu mansuur qala xadaanaa sufyaan can xumaydin اlأcraj can sulaymaana wahuwa bnu catiiq can jaabirin ana rasuula اllahi sal l slam nahaa can beyci siniin marka sanada dambe ee tan kasii dambaysa yaa og beertan waxay noqon doonto ma la kala iibsan kara marka qaala baabu bayci baabu lbeyci ila اljali اlmacluum beecii caddayntiisiibuu u baab yahay xukunkiisa ila اljali اlmacluumi waqti la yaqaan intii ka alla gado yacnii inaad wax soo iibsato qiimihiina aada bixiso waqti macluum oo la yaqaano dhib ma lahan taas hadda waxaan joognaa maxay tahay waa beec albeyc ila alajali almacluum badaraad ka soo gadatay bil ka bacdiyan ayaad lacagta u keenaysaan ku siinaya sidaas oo kale waa inaan dhib ma lahan kaas nusakha sunan nasaa-iga mujtabaha in badan saanay qorayaan baabu lbeyci ila alajali almacluum ayay qorayaan laakiin sunanu lkubraha nasaa-i oo kan laga soo gaabiyey waxaa ku taalay baabu lbeyci ila alajali hayri lmacluum ila alajali hayri lmacluum sidaasaana toosan waayo hadda tarjamada xadiidkeeda xadiidka soo socdo wuxuu tilmaami doonaa maxalu shaahidka waaba hayrulma waqti aan macluum ahay inuu sheegi doonaa marka tarjamadu sidaasay ku suuban tahay ila alajali gayri lmacluum wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu zureyc qaala xadaanaa cumaaratu bnu abi xafsata aabihii marka haabit baa la dhihi jiray naabit naabit binnuun cafwan wyuqaalu bاlmuhalaثati waana taصxiif haabit waa galط naabit cumaaraة bnu naabit wahuwa hiqaة rawaa lahu اlbukhaariyu wاlarbacة qaala akbaranaa cikrimatu can caaئishata qaalat kana calىa rasuuli اllahi sal ly slam nebiga waxaa korkiisa ahaa ou qabay burdayni laba go qiطriyatayni loo nisbeeyey meeshaas qiطriyatayn qiطr loo nisbeeyey fakaana wuxuu ahaa idaa jalasa haddii uu fadhiisto facariqa fiihimaa uu ku dhidido haqulaa calayhi waa ku cuslaan jireen yacni mara suuf iyo wax lamida ah waaye marka uu dhidido waa ku cuslaan jireen culays waqadima lifulanin ilyahuudiyi ninkaa yacni hebel yahuudiga abaa waxaa usoo galay bazun dhar mina shaami buu uga soo galay faqultu waxaan ku idhi low arsalta ilayhi haddaad dad u diri lahayd fashtarayta minhu thawbayni oo aad ka gada lahayd laba maro ila almaysarati intaad wax ka hesho yani laba maro haddaad intaad ka soo amaahato markii aad wax hesho aada u gudid markaas waa ficnaan lahayd macnaha marka ilalmaysarati waa maxalu shaahid waqtiga ou wax heli doono ma la yaqaanaa marka ma la oga waqti macluuma ma aha marka bay albaycu ila alajali almacluum waa deyn marka midaani in wax la deynsado qof laga qaato dhar waqtigii aan wax helaan niyu kuu keenayaa dhib ma laha waa bannaantaas fa arsala ilayhi waa u cidiray faqaala wuxuu yidhi qad calimtu yahuudigii baa dhahayo waan ogaaday buu yidhi maa yuriidu muxamedun moxamed wuxuu rabo inamaa yuriidu wuxuu rabaa an yadhaba bimaalii maalkayga inuu la tago ow yadhaba bihimaa ama labadeyda mara inuu la tagou rabaa yacnii qofka wanaagsan marka qof shar badan oo yacnii wax uusan ahayn ku caayo oo ku tuuro oo been ka sheega lama waayo ninkaa yahuudigaa waa og yahay nebigu inuusan saas yeelaynin ammaanadiisa waa yaqaanaa laakiin dacaayadu intaas uga dhigaan marka dacaayaadka noocaas oo kalea wax weyn qofku inuu kasoo qaado maaha waa se inuu is-ilaaliyo un bis se inuu is-ilaaliyaa laga rabaa bis waxaa kalena marka beenta iyo khuraafaadka iyo waxyaabaha lagu nabayana inuunan milicsanin faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yihi kadaba been buu sheegay qad calima waa og yahay anii aniga yacni wou ogaaday anii aniga min adqaahum lilaahi kan ugu alla ka cabsi badan inaan ahay wa addaahum lilamaanati amaanadana ugu gudid badan tanaaba daliil u aba inuu nebigu ammaano leeyahay waayo yahuudi madiino joogo oo nebiga sidaas dhahayo xoog waa uga qaadan karay soo maha waxa uu haysto haddana maka ma uga qaadanayo xoog wixiisa asaa iska leh wixiisa asaa iska leh dayn isii waa kuu diiday waa ka tegaa rasuulka sal lla l slam maba dhibaysa maanta hadda haddii nin madaxa qof uu yidhaha war dayn isii orod dayn ku siin maayo hadduu yidhaha muxuu ku sameynana wuxuu uma ugu yaraan haddiiba uu sharaf ilaashanayo wuxuu u marmarsiyoonaa siduu maalka uga dhici lahay haddiiba uunan si cad uga qaadaninba marka rasuulkii isagoo haddana uu sidan dhahayo ka tegaan tanaabade tusaysa ammaanada nebiga sal ll slam marka meesha waxaa laga qaadanayaa qofku inuu wax gadan karo ilaa ma ilaa ajalin hayri macluum deynta marka markii uu soo helana waa iska bixina haddii ka waran marka waqtiga deynta la bixinayo macluum laga dhigo dhib ma laha waa laga dhigi karaa iyada waxaanan ku siinayaa laakiin waqti hebel ii keen ayb waqtigii ka hor ayuu soo helay ma bannaan tahay inuu yidhaha maya ma kaa qaadanayo ilaa waqtigii unbaan kula sugaa maya waayo ajalka markaasi nafci baa ku jira wa kullu qardin jara manfacatanna fa huwa riban u noqona manfaca ku jiri karta waayo haddii maalan qofka marka la yidhaha shaygan meeqow joogaa kun bilheblaaye ii keen yani sanad kadib ii keen waa baxay maantuu soo helay kunkii warniga kunkaaga iga qabso deyn aniga ma rabee waa inuu ka qaato haddii uu yidhaha maya aniga sanadkii ii keen nafciguu ku qabaa aa ka cad meeshaas nafciguu ku qaba waxay noqon kartaa inuu isaga u haayo inuu rabo ammaano inuu ugu haayo waqti laysboobayo kale hadda inay tahay dad inuu ka cabsanayo xisaab iyo wax lamid a oo ninkaasay waxa inay ku maqnaadaan dan ugu jirto wax uunbaa meesha soo gelaya qardiguna waa caqdi tabaruc maxdi ah qofku markuu qof deyn siinayo tabaruca ku jira maahan in marka tabaruca laga raadiyo faa-iida in laga sii raadiyo aan aakhira ahayn lama rabo ayb ayb qaala baabu salafin wa baycin amaah iyo beec wada socdo caddaynteediibuu u baabiya waa soo marnay wa huwa an yabiica silcata waa inuu badeecada gado calaa an yuslifahu salafan amaah inuu amaahiyo inuu ku gado yani wuxuu leeyahay shaygaanaan kaa iibiyey bishardi waxaas inaa i amaahiso adigana wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin can khaalidin can xusaynin ilmucallim can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sal ly slam nahaa can salafin wa beycin ayuu reebay amaah iyo beec wa shardayni fii beycin laba shardi oo hal beec ku jirto waa noo imaan doonaa wa ribxi maa iyo shay in laga ribxo lam yudman aan la damaanaynin shay adiga aadan damaanaynin ribxiisna waa reebay waxa adiga aadan damaanaynin inaad ka ribixdo waa waa waxaadan soo qibdoonin oodan soo guddoomin shayga meeshii aad ku gadatay adoon ka rarin inaad sii gaddo ood ka ribixdo waxay keenaya marka waa shay adiga aadan daamin ka ahayn baad ka ribxay waayo almabiicu qabla alqabdi min damaani lbaa'ici alaabtaas haddii tuug qaato ama intuu madfac soo dhaco ay baaba'do yay yay ka baaba'day baa'ica mushtariga waxba looma hayso ninkii gaday oo alaabta awal lahaayay ka baaba'day shay marka adiga aadan damaan ka ahayn inaad ka ribixdo waa la reebay marka maa waayo ninkaas in la yidhaahdo waxaan adaad aday kaa baaba-ayaan hadday baaba-aan ninkaanaana ka ribxi kara haddii la dhaho xoogaa ninkaa laba dhibaa la ysugu daray soo maaha maa sharcigu marka labadaas dhib oo ka ilaalinaa qofkan tan kale haddii meesha laysla joogo waaba la kala cesho karaa soo maaha inta meesha laysla joogo warniyow lacagtaadii hoo ilaa khiyaarulmajlis ayaa yaallee haddii la kala tago alaabtii aantaad usoo jiirayso beeci waa laasimay laakiin milkigu dacfiyaa ku jira waa dacfulmilki milkigu haddii uu dacfi ku jirana in laga ribxo waa la diidaa qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan shardaani fii beycin laba shardi oo hal beec ku jiraan wahuwa an yaquula waa inuu yidhaahdo abiicuka haadihi silcata badeecadaanaan kaa gadayaa ilaa shahrin bil intii kaa yacni bil bikadaa baan kaaga gadaa wa ilaa shahrayni baan kaa gadayaa laba biloodna bikadaa baan kaaga gadaa alaabtan baan kaa iibinayaa bil haddaad lacagta keenaysid ama naqdi hadda haddaad keenaysid waa intaas laba bil hadday tahayna waa intaas ayuu leeyahay dayib cillada marka maxay tahay cillada marka jamiicu lculamaa waxay leeyihiin cilladu waxay tahay hamanka ma sugna lacagta wax lagu kala gatay ayaan hal meel ku istiqraarin haddana waa intaas bil kadib waa intaas bil waa intaas sanad kadib waa intaas haddaad keenaysid labadii marka hal waa yacni laba shardi oo hal beec ku guda jira waay waa in marka laga dhigo hal beec hamankuna inuu hal noqdo mabiicdu awalba halay ahayd hamanka iyo lacagta ayaa laga rabaa inuu hal ou noqdo laba haman ayuu wax ku ka ayuu wax ku gadanaa miday tahayna lama oga akharu ahlilcilm yacni ahlucilmiga marka kulligood saasay u dhahayaan ibnu taymiya marka majmuuculfataawaha ijmaacuu soo raray madhabta marka shaaficina sidaas waaye alcilatu waxay tahay cadamu istiqraari haman hamanka ma fadhiyo waa in la fariisiyo hamanka waa inuu qofku yidhaahdo waxaan ku qaatay middan oo kaashka ama maye waxaan ku qaatay bilka bacdi hadduu sidaas dhaho way bannaan tahay bilijmaac baycu taqsiidka iyona meelaha ay masalada ay soo geliyaan kan wayn waa jiraan marka bacdi culamaa almucaasiriin oo iyagu markaa yacni safka maraayo dhahayo ma la ogola haddana marka yacni sheekh ilalbaniga uu ka mid yahay haddana waxaad dareemaysaa marka fuqahadii hore iyo yacni iyo ijmaacaadkii lasoo naqliyey in meeshaas ay khilaafsan tahay yaa ka muuqanaya wa bihi qaala akbaranaa ziyaad bnu ayuuba qaala xadaanaa bnu culaya qaala xadaanaa ayuubu qaala xadaanaa camr bnu shucaybin qaala xadaanii abi can abiihi xataa dakara cabdallaahi bna camrin ilaa uu sheegay qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slama laa yaxulu salafun wa baycun walaa shardaani fii baycin walaa ribxu maa lam yudman saddexdaas noocow sheegay waana soo marnay macaanidooda meeshaas marka marka la leeyahay hadda waa intaas bil kadibna waa ama sanad kadibna waa intaas waa inayna waxba ku kordhin haddii qofka uu yidhaha qiimihii sanadkan qaatay saddex jeeraanna ku kala siinaa saddexdii jeero uu bixiyo waa fadaaka waa bixi waaye maxaa la sameynaa marka hadda hadduu bixi waaye ninkani dimadiisa unbaa laga rabaa lacagtii lacagtii unbaa laga rabaa dimadiisa wax kale lagama rabo ee la dhihi maayo lacagtii inflation ratekaa la fiirinaa ninkan maadaama uu mucsir noqday saddex sano afar sano kabacdi lacagta hadduu keeno lacagtii intii waa ka qiimo waa qiimo beeshay aniga ii badi ma jirto ninkaani uun dayn unbaa lagu leeyahay bes wax kale laguma laha wbihi qala akbarana mxamed bnu raafic qala xadaana cabdالrazaq qala xadaana macmar can ayuba can cmr bni shucaybi can abihi can jadihi qala nahaa rasuulu اlahi sal l slam can salafin wa baycin wacan shardayni fii baycin waaxidin hal beec in laba shardi loo yeelo bacdu ahli lcilmi waxay ku macneeyaanoo kale yani maradaanaan kaa gatay bishardi inaad tosho adiga ijaaro iyo beec yaa ku wada ayaa meeshaas ku wada jiraya taas marka waa baycatayni fii bayca wacan bayci maa laysa cindaka agtaada waxaan ahayn inaad iibisana iibinteedana waa la reebay wacan ribxi maa lam yadman maa lam yudman waxaan la damaanin ribxiisana waa reebay qaala baabun baabu baycatayni fii baycatin laba beec in hal beec la dhex geliyo wahuwa an yaquula waa inuu yidhaha abiicuka haadihi silcata baan kaa gadayaa badeecadan bimi'ati dirhamin boqol dirham naqdan hadda wa bimi'atay dirhamin baan kaa iibinayaa nasii'atan madal ayb waxaa kaloo baycatayni fii bayca yani uu noqon karaa maradaanaan kaa iibiyey ayaan kaa iibsaday bishardi inaad ii tosho tuliddu waa ijaaro waa beec tolidda waa beec waa beyculmanaafic waa ijaaro ijaaro waay marada gedideedana oo lacagta la qaadanayana waa beec iyadana laba beec buu hal caqad ku sameynaa lama rabo marka waa in la kala reebo wabihi qaala akbaranaa cmru bnu caliyin wayacquub bnu ibraahim wamoxamed bnu lmusanaa qaluu xadaanaa yaxya bni saciid qaluu xadaanaa yaxya bnu saciidin qala xadaana mxamed bnu camri qala xadaana abu slmta can abi hurayrata qaal nahaa rasuul lahi nahaa rasuulu llahi sal l slm can baycatayni fii baycatin ayuu reebay haddii marka labada qiimo mid kamida la qaato baycatayni fii bayca maaha meesha laba beec maba taal marka hal beec un baa yaala beeci naqdiga ama waa in mid la raaca beeca ajalka qaala baabu nahyi iska reebidda la yska reebay caddaynteedii buu baab yahay can bayci thunyaa istinaha beeciisa xataa tuclama ilaa la ogaado istinaha maxaa laga wadaa gurigaanaan kaa gaday hal qol maahani dhulkaanaan kaa iibiyey afar mitir maahani marka istinuhu wuxuu noqon karaa macluum majhuulna waa noqon karaa hadduu macluum yahay dhib ma laha dhulkaanaan kaa iibiyey marka laga reebo intaas afartaas mitir afar mitir oo la yaqaan marka ninka inta kaleo gadana soo ma garan laakiin haddii la yidhaha gurigaanaan kaa iibiyey ilaa hal qol maahan ilaa hal qol waa majhuul ma bannaano markaas shaaficiyada iyaga meeshaani waxay leeyihiin bayculistihnaa mutlaqanba ma bannaanaba oo beec iyo shardi waayay leeyihiin walaa yajuusu baycun wa shardun bal axaadiidta marka aan feerino uu keenay alimaamu الnasaa-i wabihi qaala akbaranaa ziyaad bnu ayuub qala xadaثna cbad bn الcawaam qala xadaثna sufyaan bn xusein qala xadaثna yunus can caطa can jaabirin ana الnabiya sal ا l slm nahaa can اlmuxaaqalati wاlmusaabanati wاlmukhaabarati waa soo marnay wa can اthunyaa ayuu reebay beeca in wax laga reebo ilaa an tuclama in la og yahay maahani meeshaa maxaa laga qaadanaya haddii aan la ogeyn waa ayaa la reebay haddii la og yahayna waa la ogol yahay alاstinaaء اlmacluum waa jaa-is ayb de allahuma haddii istinuhu mabiicda uu ka dhigaayo midaan lagu intifaaci karin taas macno kalaysan u bannaanayn maalan hal mitir mitir lagu dhuftay mitir oo kale musqul ah qofku inuu yidhaahdo waxaan kaa gaday yacni nus nuskeedana aanba laguba intifaaci karin shay hayru muntafac inuu yahay baa markaas uu ku noqonaa mamnuuc laakiin istinuhu isaga aduu macluum yahay waa ansaxaa wa bihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim can ayuba xaa waakbaranaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa bnu culaya qaala akbaranaa ayubu can abi الzubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu lahi sal l slam can almuxaaqalati walmusaabanati walmukhaabarati wاlmucaawamati sanado in wax la kala gato beertan waxay dhowr sano kasoo go-ayo ayaan kaa gaday baycu siniin oo kale wa wathunyaa iyo istinaha warahasa fi lcaraayaana waa rugseeyey marka hadda wathunyaa lama waa la caam yeelay waxaa lagu fasiraa kii hore ilaa an tuclamadii hore waa laysku fasiraa ayb istinuhu marka haddii uu macluum noqdo xadiidyadan waxay tilmaamayaan inay bannaan tahay xadiidka jaabir ee soo socday kalena waa waa ku sheegi doonaa qaala baabu nakli geetimireedkii xukunkiisa caddayntiisa uu baab yahay yubaacu la iibinayo asluhaa asalkeeda wayastahni lmushtari kan wax gadanayana ou istinoodo hamaraha miraheeda yacni waxaa la kala gadanayaa geed miroodka beer timira la kala iibsanaa geed yacni geed geed timireed miro ayaa ku yaallo marka mushtarigii baa wuxuu shardisanaa geedahan asalkan ayaan kaa iibsaday miraha ku yaallana anaa anaa iskale oo kaa gatay ma bannaan tahay marka geedahanaan kaa gatay macal mirahooda mirahaas saaran ayb wbihi qaala akbaranaa qutaybat qaala xadaana leysu can naaficin can ibni cumara ana nabiya sal l slama qaal ayuma mri'in qofkii ahoo abbara naklan geed timireed bacrimiyo ta'biirku marka timirta markay fiid ama ubax iyo ay bixiso in lasoo qaado yani dakarkii iyo iyo unhaagii dhadiga iyo inta markaa yacni laysku talqiix lagu sameeyo bacrimin lagu sameeyo miruhu marka sidaa ay beerta ku bacrinto wax uun marka beeraleyduna ay garan karaan yacni lana samey jiri ta'biir ayaa la yihahda dalci iyo mataac iyo waxbaa la kala yidhaha iyo istigmada iyo marna shinidaa qaadayso kanay kasoo qaaday ubaxan kaley keenay mar dabayl iyo waxbaa qaadayso dabaysha mar waa farsamaa ku jirto dadkeedaa yaqaano un ayb ayuma mri'in qofkii ahoo abbara naklan geedtimireed yacni bacrimiyo uma baaca aslahaa marka geedihii marka yacni waa riman yihiinoo mirihii marka waa la bacrimiyey geedihii u iibiyey marka asalkii faliladii abbara midka yacnii bacrimiyey wuxuu iska leeyahay hamaru nakli geedka yacni geed timi yacni geedaha timirta miraha ku yaallo asagaa iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu midkii iibsaday inuu shardista maahani oo muxuu dhahayaa marka geedahanaan kaa iibsaday asalkooda iyo mirahana hadduu miraha marka uu shardisto asaa iska leh haddii aan laakiin la shardisanin yaa miraha qaadanaya ninkii iska lahay geedaha awal ninkan markii kan uu geedihiisa mirihiisa ka goosto geedahaas uu leeyahay marka geedahaas wayastathnii marka waa shardi istihnaha shardi waa lagu magacaaba marka waxay leeyihiin miraha markaasi geedihii waa asal mirihiina waa farac yuktafaru fi lfarci maa laa yuktafaru fi lasli qaacidadii yani mirahan muxuu gaar ninkan ugu yeeshay asal gee yani waxaan ujeedaa mirahan uu la kala qaadaayo miraha iyo iyo asalkii geedaha la kala qaadaayo maxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo marka ta'biirku mashaqo zaa'ida ku jirta isaga ninkan maadaama uu howl gaara uu u galay kan asalkiiba u gatay farciina ninkaas ka shaqaystay yaa marka la siiyey laakiin kan hadduu shardisto waa leeyahay shardigan marka maxaa loo saamaxay yuktafaru fi lfarci maa laa yuktafaru fi lasli ayb qaala baabu lcabdi yubaacu addoonka la iibinaayo wayastafni lmushtari maalahu wabihi qaala aqbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala aqbaranaa sufyaan can izuhriyi can saalimi can abiihi can اnabiyi sal l slama qaal man ibtaaca naqlan qofkii gata bacda an tu'abbara marka la bacrimiyo fahamaratuhaa lilbaayici baa iskale ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardisanayo maana ki iibsaday waman baaca cabdan addoon qofkii iibiyo walahu maalun maalna leh halkaanay marka maalikiyada iyo shaaficiyada isku khilaafeen addoonku maal ma yeelo karaa shaaficiyadu waxay leeyiin ma yeelo kara asagaaba asagaaba maal ah be isagii baa la leeyahayoo maal ah soo wax u yeelo karaan ee walahudan iyo maxay tahayna waa iska un is ikhtisaas iyo un lamidan ee addoonkan hadda maalka wato asaga iyo maalkanba sayidkiisa iskale marka wax addoonkan meel u yaalay male addoonka yani maalkan sayidkaana hore u lahay awalbe waxay leeyihiin marka walahu maaluntaas tajawus baa ku jira famaaluhu maalkiisu lilbaayici baa iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardisanayo maahane uu dhahayo marka addoonkan iyo waxa uu wato dharka waxa hadduu wax wato waxaas oo wato waa la gatay inuu dhahayo maaha maalikiyada ayaga waxay ka qaataan addoon inuu wax milki karo waxayna leeyihiin marka shardigaani wuxuu u ansaxayaa tabac ahaan asalkaa la raacinayo ayb meeshaan marka de masaa-il marka waxaa jirta marka lagu dhiso xadiidkan iyo axaadiistan lamidkan mararka qaar masaladii shay ribowi ah iyo shay kale marka lagu iibiyo shay maxdi ribowi ah masaladii fadaala xadiidkii muddi cajwa masaa-il marka halkaas gelayso ayaa laga yaabaa bacdi naas inay ku dhisaan kan xadiidkan ay ku dhisaan xadiidkanna marka aada waadix uguma aha taas oo kale qaala baabu lbayci beyci xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay yakuunu fiihi shardu dhexdiisa uu shardi ku jiro fayasixu lbaycu beyca waa ansaxa iyo washardi iyo shardigaba beyc shardi uu ku dhex jiro oo labaduba ay ansaxayaan beyci iyo shardigiiba yani marna beyc iyo shardiga waa ansaxayaan marna beeci baa ansaxaya shardigii faasidi uu noqonay marna labadaba waa isla fasaadaya ayb wuxuu ku bilaabay marka shardi baa ku jiro labadana waa isla ansaxayaan beeci iyo shardigii wuxuu rabaa marka inuu ka dhigo alistihnaau almacluum aa ka mida kaas gurigaanan kaa gaday qolkaas maahan inta kaleu yeelanaa qolkaasna ma yeelanayo waa shardi iyo beec wada socdo beecina waa ansaxay shardigina waa ansaxay ayb culimada qaarna waxay u celiyaan shardiga waa kala qaadaano waxay yidhaahdaan muqtada alcaqdi inuu ka hor imaanayo iyo inuunan ka hor imaanaynin hadduu muqtada alcaqdi ka hor imaanayo maba ansaxayo sidiisa oo maxaa ka mid a maalan addoonay wax ku mihaali jireen waagii hore jaariyadaanaan kaa iibiyey bishardi inaadan u tegin waa iga gadane laakiin muu tegaysa muqtada alcaqdi oo ka hor imaanaya waxaas ma ansaxayo shardiga ayb marka wuxuu leeyahay wixii aan muqtada alcaqdi ka hor imaaneynin laakiin waa iska bannaan yihiin kuwaas wa bihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin qaala akbaranaa sacdaanu bnu yaxyaa can zakariya can caamirin can jaabir bni cabdillaahi qaala kuntu maca nabiy sala ll l slam fii safarin nabigaan la jiray safar fa acyaa jamalii waxaan noogay ratigayga fa aradtu waxaan doonay an usayibahu inaan iska sii daayon ka tago faraha ka qaado on tuuro falaxiqanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa isoo gaaray wadacaa lahu waa u duceeyey fadarabahu jeedali wuxuu haystuu ku dhuftay fa saara waa socday sayran socod lam yasir milahu isagoo kale uunan soconin faqaala wuxuu yidhi bicniihi iga gad biwuqiyatin wuqiyad iga gado fido qultu waxaan idhi laa maya makaa gedaayo xoogaa waa lax jeclaysta qaala wuxuu yidhi bicniihi iga gad fabictuhu waan ka gaday biwuqiyatin baan uga gaday fido xoogaa fidaa wastathnaytu waa kan marka waxaan soo reebay xumlaanahu rarkiisa yacni inta aan madiine ka tegayno anugu ii rarnana rartigii waa kaa gaday milkigiis adugu kugu wareegay laakiin shardi intaan madiine ka tagno anugu ii rarnaanayaa ila almadiinati madiina intii laga gaaro falamaa balagna almadiinata markaan madiine gaarnay ataytuhu biljamali ratigii baan ula imid wabtagaytu hamanahu lacagtii ayaan dalbay marka uma rajactu waan noqday fa arsala ilaya wuxuu iisoo diray waa iisoo cid dirayo faqaala wuxuu yidhi ataraanii mam aturaanii ma la igu kaa malo gelinayaa inamaa maakas annii maakastuka inaan aniga yacnii aan kula gorgorootamayo qiimo yar aan kaaga gaday liaakhuda jamalaka inaan kaa qaato marka yacni ratigaaga saan kaaga qaato saa miyaad miyaa la igu kaa malogelina yacni inaan kula gorgortamay oon aada kuula gorgortamay khud jamalaka ratigaaga qaado wa daraahimakana qaado ratiga iska cesho daraahimtaadana qaado marka nebigu iqaala wax la dhaho sameeyey iqaala beeci waa laasimay laakiin inuu fasaqo ayuu isagu ka ogolaaday oo ile beecu hadduu laasimo ma ma ma beecu haddii uu laasimo wax isu celin ma jirto laakiin nebiga isagay kasoo go-day oo ratigaaga iska qaaday lacagtii aada ii soo celin lahaydna waa kuu dhaafay iyadana ku tago qaado ayb marka iqaala waayo nebigu wuxuu sameeyey sal ll slam ee beecu inuu laasimin ma aha waa laazimay qaaladuna de qofku waaba haddii beec uu ka qoomameeyo xoogaa ama aada u dareento inaad iska cafiso oo aad tiraahdo war waxaagii beecii waaba iska waxaagii waa kuu soo celinayaa lacagtaadii ee alaabteedii ii soo celi anaaba ogol inaad tirahdid dhib ma laha ama dhinaca kale labada dhinac midkay doontay ay qaaladu ka imaan kartaa ayb meeshaan marka waxaa ku jirto wastathnaytu xumlaanahu shardi baa ku jira waa kaa gaday bishardi inuu ii rarnaado istinaa baa ku jira waana macluum istinaha ayb riwaayadan marka taas ogow wabihi qaala akbaranaa moxamed bn yaxya bn cabdillaahi qaala xadaanaa moxamed bn ciisa bn طabaac qaala xadaanaa abu cawaanata can mugiirata can shacbiyi can jaabirin qaala gazawtu maca nabiy sal l slam nabigaan la duula calaa naadixin lanaa rati dhaan ahay ayaan kula ayaan qaatay uma dakara alxadiida biduulihi buu sheegay uma dakara kalaaman macnaahu wuxuu sheegay hadal macnihiisu yahay faazhafa aljamalu ratigii baa marka gaabiyey waa gaabiyey socodkiisii baa gaabtay fazajarahu nabiyu sal ll l slam nebiga waa canaantay faintashada markuu nebigu canaantay waa firfircoonaaday xataa kaana amaama aljeish ilaa ciidankii hortiisii ou ahaaday faqaala nabiyu sal l slam yaa jaabiru maa araa ma arkayo jamalaka ratigaaga ilaa qad intashad inuu nashaad helay maahani qultu waxaan idhi bibarakatika yaa rasuula allah rasuul allow barakadaaduu saas ku noqday ducadaadii iyo barakadaadii qaala wuxuu yidhi bicniihi iga gad walaka dahruhu bicniihi iga iibi walaka dahruhu waxaad leedahay dhabarkiisa yacnii rarkiisa adaa leh xataa taqduma ilaa aada madiino gasho marka walaka dahruhu siiqadan iyadanaa feeri xadiidka ku jirto hadhow xugun ayaa ku dhisnaanayo walaka dahruhu macnihiisu waxay tahay nebigaa siiyey sala allahu calayhi wasalam marka beeci waa dhacay wax istinaa'a ma dhicin iyo shardi inuu madiino ku tago ratigan oo uu rartana nebigaa u hibeeyey waa loo hibeeyey sadaqo waa loo hibeeyey jaabir haddii marka loo hibeeyey shardi meesha ma yaalla soo maha shaaficiyada marka riwaayaadkaanay qabsanayaan ma markay leeyihin istinaa beec dhexdiis ma lagu samey karo xadiidkan jaabir marka loo soo deliishado waxay dhahayaan maya xadiidka jaabir nebiga waa caariyeysiiyey waa u hibeeyey waa kan walaka dahruhu bay la imaanayaan culimada istinaa hadduu macluum yahay waa bannaan yahay qabtana wastahnaytu xumlaanahu bay ayay ayay deliishanayaan walidalika imaamu lbukhaari waa ku dheeraaday xadiidkan alfaadiisa markii ugu dambeysayna muxuu yidhi walishtiraadu akharu wa asaxu cindii riwaayaadka xadiidka shardiga inuu ku jiraa badan sidaasaana aniga agteyda asax ka ah waayahay fabictuhu waan ka gaday wa kaanat lii ilayhi xaajatun shadiidatun dan weyn dan adag ayaa xaggiisa iigu sugnayd walaakini istaxyaytu minhu waa ka xishooday ratigii aadan dan uga lahaa falamaa qadaynaa markaan dhammaynay khasaatanaa duulaankeenna wadanownaa aan dhowaanay ista'dantuhu bitacjiil nebigaan ka idin dalbaday inaan degdego faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii xadiidu cahdin bicursin ayaan ahay mid arooskiisu dhowaa faqaala abikran tasawajta am hayiban gabar mase garoob baad guursatay qultu bal hayiban yaa rasuula allah garoobaan guursaday ina cabdallaahi bna camrin aabihiis uhay usiiba waa la asiibayoo wuxuu ka ku dhintay uxud wa taraka jawaariya gabdho ayuu ka tegay abkaaran yaryar fakarihtu waxaan nacay an aatiyahuna bimidlihinna iyagoo kale inaan kusoo dhex daro fatasawajtu hayiban garoobaan marka guursaday tucallimuhunna wax barto wa tu-adibuhunna tarbiyeyso ile naaguhu mararka qaar naagtu gabdhaha si aadan ninku u tarbiyey karin ay u tarbiyey kartaay wa qaala lii faadina lii waa ii idmay wa qaala lii wuxuu igu yidhi iiti ahlaka cishaa'an ehelkaaga fiidnimo u tag yani habeen saqdhex haa ku guuraynin falamaa qadimtu markaan galay ahbartu khaalii abtigay baan u sheegay bibayci ljamala ratigii gadidii aan gaday falaamanii waa i eedeeyey falamaa qadima rasuulullahi sal ll slam nebigu markuu soo galay hadowtu biljamali hadowtu biljamali ratigii ayaan lasoo kallahay oo dee ile saa alaabta ku geystay moogtaha nebiga u keenaye fa acdaanii wuxuu siiyey nebiga thamana aljamali ratigii lacagtiisa iyo waljamala ratigaba iyo wasahman maca nnaasi wixii la qeybinayay haniimadii iyana saami buu iga siiyey dadka macooda wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can salim bn abi ljacd can jaabir bni cabdillahi qaala kuntu maca rasuuli illahi sal l slam fii safarin wakuntu calaa jamalin ayaan ahaa faqaala maa laka fii aakhiri nnaas maxaa kuugu dhacayoo dadka ugu dambaysaa dadka kuwa ugu dambeeya aada dhexdooda u tahay qultu acyaa baciirii ratigaygaa noogay fa akhada bidanabihi sayntou qabtay uma sajarahu waa canaantay fain kuntu fainhu sha'niya kuntu waxaan ahaa inamaa ana anigu fii awali nnaas dadka dhexdoodaan ahaa kuwa ugu horeeya dhexdoodaan ahaa yuhimunii ra'sahu waxaa imurug gelinayay madaxiisa yuhimunii ra'suhu yacnii ratigii baan celcelinaa waay nashaadka iyo orodka markaa kadib waxaanba ku mashquulay saan usoo celi lahay ile waa waa ordayay orti kaleu ka dheeraynahay falamaa danowna min almadiinati markaan kusoo dhowaanay danownaa min almadiinati qaala maa facala aljamal ratigii ka waran bicniihi iga gad qultu laa maya baan ihi bal huwa laka adaa iskale qaado qaala laa maya buu yihi nabiga bal bicniihi iga gad qultu laa bal huwa laka qaala laa bal bicniihi bicniihi iga gad qad akhadtuhu biwuqiyatin ayaan ku qaatay fido irkabhu kor faidaa qadimta almadiinata haddaad madiino gasho fatinaa noo imaa fa'tinaa bihi noola kaalay falamaa qadimtu lmadiinata markaan soo galay ji'tuhu bihi waan u keenay faqaala libilaalin buu wuxuu ku yidhi yaa bilaal zin lahu u miisaan uqiyatan wasidhu qiraatan qiraadna ugu dar qultu hada shay-un zaadanii rasuulu llahi sal l slam kani waa shay nebigu ii ziyaadiyey falan yufaariqanii ifaaruqi maayo fajacaltuhu fii kiisin waxaan yeelay marka intii ziyaadada ahayd meelaan ku rita kiish kiisku waa iska kiish un falam yazal cindii aniga agteyda kama zuulin inuu yahay xataa jaa ahlu shaam ilaa reer shaam ay yimaadeen yowma alxarati maalintii yowma alxara fa akhaduu mina maa akhaduu way qaateen marka wixii ay qaateenay ku darsadeen waqacatu lxara marka de waa markii nimankii yaziid ciidankii uu soo diray madiina maadaama reer madiina daacadiisa ay diideen waatuu ciidan kusoo bixiyey oo madiine ay dagaal uu ka dhacayo dad badan ku dhinteen oo yacni xoolo badan markaas yacnii ay ku qaateen oo nimankii shaam xaggeeda ka yimid marka alaabtii nimankaa ay qaateenay ka mid ahayd uu leeyahay hadda xadiidkan isagana caariyo iyo shardi iyo hibo midna ma sheegin kan wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can abi zubayr can jaabirin qaala adrakanii rasuulu llahi sal l slama wa kuntu calaa naadixin lanaa saw-in oo xun faqultu laa yazaalu lanaa naadixu naadixu saw-in waxaan idhi naga zuuli maayo inuu noo sugnaaday dhaan xun yaa lahfaah yani shallaaytaay yaa lahfaah lahifa bimacnaa waa qofku markuu murugoodo ou shallaynayo wuxuu dhaho ayuu dhahaa faqaala nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi tabiicuniihi ee jaabir ma iga gadaysaa qultu bal huwa laka yaa rasuul allah qaala allahuma kfir lahu allahuma arxamhu qad akadtuhu bikada wakada allah u dembi dhaaf allah u naxariiso intaasaan ku qaatay waqad acartuka riwaayadan marka feerey waan ku caariyeysiiyey dahrahu dhabarkiisa ila almadiinati istinaa marka ma jiro nebigu ratiga isaa milkiyey amaa jaabir inuu wax ku qaato nebigaa iskaga caariyeysiiyey falamaa qadimtu lmadiinata markaan soo galay haya-tuhu fadahabtu bihi ilayhi waa u diyaariyey waa la tegey waa ula tegay faqaala yaa bilaal acdihi hamanahu falamaa adbartu dacaanii fakiftu an yaruddahu inuu celiyaan ka cabsaday faqaala huwa laka waa hal dhacda marka riwaayaadkanay ku kala titimid haddana maca daalika midda un shardiga riwaayaadkiisa aada uga tiro badan kuwaan oo kale middaanna cancanatu abi zubayr oo mudalisaaba ku jiro riwaayadan cilladaas ay leedahay ibnu xajar markuu isku dayey inuu riwaayadan xalliyo iyo riwaayaat ulishhtiraaq waham ayaa ku dhacay oo wuxuu leeyahay xamaad bnu zayd iyo sufyaan ayaa ayuub ka wariyey xadiidkan icaarada kan wa xamaad bnu zayd fii ayuuba axfadu min sufyaana bni cuyayna ayuub marka laga warinayo xamaadaa xoog badan buu leeyahy aawa xadiid ayuub maba haynaba sufyaan abu zubayr waayo qofka laga warinaya ayuub maaha meeshaas marka fatxiga waham baa ku jira ayb wbihi qala akbarana mxamed bn cabdilacla qala xadaana almuctamir qala samictu abi qala xadaana abu nadrata can jaabir bni cabdillahi qaala kuna nasiru maca rasuuli illahi sal l slam wa ana calaa naadixin anoo rati dushiis ah dhaan ah faqaala rasuulu llahi sal l slam atabicuniihi bikada wakada ma iiga gaday wallahu yakfiru laka qultu nacam huwa laka ya nabiy اllahi qaala atabicuniihi bikada wakada wallahu yakfiru laka qultu nacam huwa laka ya nabiy اllahi qaala atabicuniihi bikada wakada wallahu yakfiru laka qultu nacam huwa laka qaala abu nadrata wakanat kalimatan yaquluha almuslimuun ayaa dhihi jireen wallahu yakfiru laka ifcal kada wakada wallahu yakfiru laka see loo jamcinaa marka xadiidtan waxaan dhahnay waxaa xoog badan ishtiraadka ishtiraadkuna waa bannaan yahay ishtiraadka bannaanna waa haddii la yaqaano muqtadal caqdina uunan ka hor imaaneynin ninkan waxbuu gaday shardi buu raaciyey caqdigii ka hor imaan mayso kow waana macluum shay macluum ah waayo gurigaanaan kaa gaday qolkaas marka laga reebo waa gedmaa guriga marka qolkaasna asaga male ninkaas mushtariga ayb oo ninkaanay u haraysaa waxaana u daliila inay bannaan tahay nahaa can الhunya ilaa an tuclam haddii loogaya waa bannaan tahay shaaficiyada waxaa kaloo lagu xujeeyey meeshaas waxaa la yidhi ijaarada mas'alada ijaaradaa lagu xujeeyey gurigan aada leedahay adiga ood qof ka ijaartay muddo sanad ah gurigaas manfacadiisa adimaa iska leh ma lihid soo maaha guri baad ijaartay muddo sanad ah caynta guriga adaa iska leh ma gedi kartaa mase ma gedi kartid waa gedi kartaa waa bannaan tahay qofkaanaad ka gadaysaa waana u sheegaya ninka mushtariga ah ee gato waa ka xayiran yahay intifaaca gurigaas muddada ijaarada ka dhiman ma fasakmaysa ijaarada muddadaas sanadka ohuu sugaa markay dhammaato wixiisoo dhan oo yeelana sow istinaa maaha iyada lafteeda marka waxay ka dhigan tahay inaad leedahay gurigaygan kaa iibiyey bishardi inaadan ku intifaaci karin hal sano oo ninkaas iga ijaartay ayaa intifaaceeda iska leh waxba ugama duwana middaas waa ogol yihiin shaaficiyada middaan marka maxay uga duwan tahay sidaasna waa li waa leeyihi shayga waxaa kale uga duwanaa kartaa waqafka daar dhan ayaa nin iska leh hal qol oo ka mida ayuu waqaf ka dhigay masaajiduu ku waqfay qolkaas weligiis waqaf ou ahaana ma gedmaayo inta kale ee daartana waa la dhaxli karaa waana la gedi karaa waa iyadoo lafteeda marka qofka laga gadaayo istinaa ku jiro gurigan daartaanaan kaa gaday qolkaas marka laga reebo waa waqaf aduma milkinaysid waa la dhihi karaa marka istidnuu hadduu macluum yahay dhib ma laha waana tarjamada marka sidaas waaye hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih